intaa ayuu noogu dhan yahay oo ninoo wada saxdo shir iyo ceel joogta oo wada suraako ah hadday nafu shaqaynayso asaan shaadda xoola a lahayn wadana shoobaysa aan shabaabka iyo shiikha iyo shaydku kala soocmin wadana shiil madow ah aan casaan cidi ku sheegaynin maxamuud haddaad shicir taqaan sheeg haddaad garato sidaan ballan qaaday waxaan dhegaystayaal moogganna idinku jalbeebinayaa tusaalooyin dhowr ah oo ku saabsan habka sarbeerta gaar ahaan qaybtiisa halxidhaalaha ku magacaaban waxaan barnaamijkaa ku soo qaaday halxidhaaluhu inuu yahay suugaan u gaar ah dadka waayeelka ah ee aqoon ama waayo aragnimo ama labada oo isbiirsaday ka helay guyaag ku filan oo ay noolaayeen isla barnaamijkaa waxaan ku soo qaaday laba sheeko oo muujinayay qiimihii oo halxidhaaluhu bulshadeenni raacatada ahaa lalahaa iyo siday ugu adeegan jireen sheekooyinkaasi waxay ku saabsanaayeen halxidhaalaha tiraabka caadiga ah ku dhisan maantana siduu axdigeenni ahaa waxaan u leexanayaa kolka uu qaybaha maansada middood noqdo oo rag waaweyn maansana ilaaheen baray ay isaga hor yimaadaan arrintu kolkay maansada joogto waxaa ishalxidhaaleeya laba nin ama laba kooxood oo colaad maanso ka dhexayso colaad maanso kolkaan leeyahay waxaan u jeedaa laba nin oo awal hore si uun u colloobay dabadeedna ay doodii la gaadhay inay isu gabyaan oo uu nin waliba midka kale gantaalaha maansada naxariis la'aan ugu gamuuneeyo labadaa nin ama labadaa kooxood waxay isu gabyaan oo maskaxda ay tuujiyaanba waxaa la gaari jiray heer dhinac waliba kan kale aqoontiisa maanso iyo tan garaadkiisa uu shaki geliyo markaa ayay fariimaha halxidhaaluhu bilaaban jireen garsoonana waxaa ka ahaan jiray bulshadii dhegaysanaysay ee ahayd ra'yulcaamkii kasbidiisa uu dhinac waliba u halgamayey gabayaagii inta la halxidhaaleeyo furi waayaa wuxuu mudan jiray quursiga bulshada kii halxidhaalaha lahaana wuxuu u muuqan jiray nin libaystay oo guuxa ragga iyo mashxaradda dumarkaba mudan laga yaabay halxidhaaluhu waayadii hore inuu ku ekaa amaba looga dan lahaa qiimaynta xawliga garasho ee qofka loo jeedinayay ha yeeshee qaybaha maansada kolkuu ka mid noqday ayaa waxaa gadaalkii ul iyo diirkeed ama dun iyo lifaaqeed laga dhigay laba awoodood oo kala duwan waa awoodda tirinta maansada iyo awoodda furidda halxidhaalaha malaha waxaa la qiyaasayay hal abuurku dadka intiisa kale inuu ka duwan yahay kuna tilmaaman yahay dareen soofaysan iyo degdeg waxugarasho heerkeedu sarreeyo oo aan laga wada simayn inta badanna lala wadaagin xeer adag oo la degsaday ayaa wuxuu ahaa aan gabayaadhabaa kuu aqoonsadee tilmaamahaasi ma kugu duugan yihiin oo intaad iyaga kaashato ma furfurtaa dabaynada halxidhaalaha ee asaagaa kuu maleegay haddii kale xirrib sii ridan ma lihid oo caamo oo kalaa tahaye dhagaha bulshada ka bax hal abuurna ha sheegan siday ila tahay kaasi dhegayste wuxuu ahaa xeer aan cadaaladdu ku weyneyn maxaa yeelay wuxuu u horseeday rag badan oo maleega halxidhaalaha iyo furiddiisa mooye qaybo kale oo maanse ku fiicnaan lahaa inay goobta ka baxaan oo in yare ay ku keliyaysato aan tusaaleeyo sida la isugu xidhay furidda halxidhaalaha iyo tilmaanta gabayaannimada gabayaagii la odhan jiray oo axmed diini iyo nin maxamuud la yidhaahdo oo isna gabaya ahaa ayaa ishalxidhaaleeyey aw axmed baa xariggii maleegay wuxuuna tiriyey gabay ay naga soo gaareen labadan tudo shan kunoo ninoo wada shaxdoo sid iyo ceel joogta oo wada sharaaka ah hadday nafu shaqaynayso asaan shaadda xoola a lahayn wadana shoobaysa aan shabaabka iyo shiikha iyo shaydku kala soocmin wadana shiil madow ah aan casaan cidi ku sheegaynin maxamuud haddaad shicir taqaan sheeg haddaad garato ceesaamo wada shoob casoo lag iyo shii gaaray oo sana shawaalkeed rimoo shahar ku uuroobay aan naase shaygood la arag wadana sheemaysan oo uunku wada shaabacdoo dhara ku sheekaystay maxamuud haddaad shicir taqaan sheeg haddaad garato nasiib daro ma aanaan helin mana ogin inay jiraan iyo in kale jawaabo uu maxamuud ka bixiyey labadaa tudo hase ahaatee waxaa lagu guulaystay waxa uu u jeeday oo wax madiini in la garto jawaabtuna waa quraanyada oo tudaca hore ah iyo sabuulka beeraha oo kan dambe ah waxaa mudan in loo fiirsado fikradda meesha ku jirta ee ah gabayaannimada maxamuud iyo aa'ihiisa suugaameed inay ku xidhan yihiin kolba siduu u garto jawaabta iyada ah ee furaheedu laabta ow axmed diini uu ku duugnaa mid kalena waa kii lahaa gud iyo yicib geydhiyo maraa geeda tira gaadhay haddaad gabay nin shaacira ku tahay goynka ka hikaabi kii u jawaabay ee furayay waa kii isna ku jawaabay gud iyo yicib geydhiyo maraa wasle laba geede garaadlaawo yahow maannagaa garan aqoon weynay gabayada halxiraalaha ah ee caanka ah aadna loo yaqaan waxaa ka mid ah tixdii wada qafilayd ee uu tiriyey geeraashihii la odhan jiray faarax caytame faarax wuxuu tixdaa oo la furi waayey ku soo gebagabeeyey silsiladii halac dheere ee muddada socotay raggii berigaa calanka maansada xambaarsanaana ay badi uga qayb galeen wuxuu faarax wax ku halxidhaalaynayaa aqoonta xidigiska xisaabta juqraafiga iyo axkaamta diinta dirkaba wuxuuna halxidhaalaynayay rag ay ka mid ahaayeen cali sharmaarke cali dhuux iyo gooni tixdaa wuxuu faarax tiriyey kun iyo sagaal boqol iyo dhowr iyo tobankii ha yeeshee raggii loo jeediyey way furi waayeen ilaa maantana cid aan ognahay oo furtay ma jirto wada marin maynoo kama gaarnee waxaa ka mid ahaa tixdaa cirka haddii aan madaxiisa iyo meetan ka xisaabo xaggee baa dawaarku u maraa falaga meeraaya madhadii xaggee bay tahoo ma aad taqaanindeh ayaanta iyo manaasiisha iyo magac siyaariinta midba say mid ugu waafaqaan ma aad taqaanindeh ma ekayne saacaduhu wayskala marayaane meelaha dharaartii badnaa ma aad taqaaniinde midkee curada meecaadda iyo gudinta meegaaran kobta qaalibkeedii ka maro maalintii axada masaargaab haddaydaan ahayn ma aad taqaaniinde muftarkii mariikhii hadduu meela ka khilaafo macnahay tarbiica u noqdeen ma aad taqaaniinde wuxuu sidaa u wado ayuu wuxuu ku soo gebagabaynayaa biyo aan weyse kuu geli karayn darabna mayraynin manfacadana kuu karinaya oo lagama maarmaana gogobana markaa kaa ansixin ma aad taqaaniinde nin muslima asaan naagihii meher u haynaynin bal waxaa mashaqadaa lahaa ma aad taqaaniinde haddaydaan masaladaa furayn maxabbadaan sheegay imaqlooy fagaaraha muxuu uga madiixayey sayiid maxamed oo ahaa hogaamiyihii halgankii daraawiishta iyo gabayaagii la odhan jiray gooni oo ka tirsanaa dadkii hobyo looga telinayay halgankaa iyo sayidkana ka soo horjeeday ayaa waxaa dhex maray colaad maanso oo gadaalkii halxidhaale isu rogtay colaaddooda maanso waxaa saldhig u ahaa colaaddii siyaasadeed ee u dhexaysay sayidka iyo intii jahaadkiisa ku gacan seertay ee uu gooni ka mid ahaa gooni wuxuu tiriyey gabay dheer oo halxidhaalo ah kana kooban lix iyo toban qodob oo ku wada dhammaada waa cajaba sheega sayidku kolkuu tixdaa helay mid mid ayuu u furay isagoo weliba cambaarayn iyo ceebayn jawaab kasta ku laraya lix iyo tobankii qodob inaan wada sheegno wakhti u heli maynee saddex qura iyo jawaabtii sayidku ka bixiyey aan isku soo koobo wuxuu yidhi gooni ragaca yaayir iyo maanso waa camaladiisiiye caynaanka anigow haya iyo celiyaheediiye kol haddaan callaqo looma furo cagaha dheeldheele lix iyo toban hal oo wada cajaba caynanka hikaajo weel caanihii laga dhamo canugu heemaashay oo ciidda loo dhigay afkii laga cashaynayey oo dhayiicaddaa ka tahay waa cajaba sheeg ceesaamo kuu dhalay riyo aan dhiila loo culanin oon dhayaca suus leh iyo garoor caraf la waayaynin aan naasacayntood lahayn waa cajaba sheega cir unkoday hilaa laga cabsaday karar cabaaqaysa oon rays cirbaha laga dhigayn waa cajaba sheega sayidkaa furayoo wuxuu yidhi weel caanihii laga dhamo canugu heemaashay oo ciidda loo dhigay afkii laga cashaynayey oo dhayiicaddaa ka tahay waa cajab ilaahe cid haddaad u baanteedna tidhi cara ayaa sheega candho weeye oo waa aqaan caynka ay tahay ase haddaad ciniin tahay maxaa canugu kaa dheefi ceesaamo kuu dhalay riyo aan dhiila loo culanin oon dhayaca suusliyo garoor caraf la waayaynin aan naasacayntood lahayn waa cod aan jirin caynkaa waxaad mooday waa calafka beere war ceesaan miyay tahay maxaa calagga kaa yeelay onkod iyo hillaac laga cabsado karar cabaadaysa oon rays cirbaha laga dhigayn waa cajab ilaahee isagaa calaamiya lahaa eedho iyo qiiqe waa maarahan kugu cuskaday dirirtii cawbaaree dhiiggii carrada qooyey waa cadardi isiiye maxaad saad u tiidhi rays cagtiyo cidibta maan saarin sayiid maxamed ayaa markaa markuu tii gooni furay ayuu wuxuu tiriyey tix halxidhaalo ah oo uu dhextaal uga dhigay cara ayaa sheega kana kooban dhowr iyo toban qodob iyaduna tixdaa waxaa wada furay gooni sanax lexeraale iyo jawaabihii gooni ka bixiyey shanta ah ayaan isku soo koobayaa wuxuu sayid maxamed yidhi niman yahow cidhaab laguma kaco curuf la'aaneed ee cod xidhaala oo wada cajaba aynan ka hikaadso wax caddoo madow baan arkay cara eeyaa sheega waxa dunida caaqil u ah oon cidi khilaafaynin oo caasiga iyo caabudkuba wada cisaynaayo aan calalna oogada ka qabin cara ayaa sheega wax calaha ka dheer baa jiraan cidi ka gaabnayna cidibiibsi kuma gaari karo cududaheennaasi caynkaasna anigaa arkay cara ayaa sheega cawadii waxaan kaa tegayn cadowna kaa eegin oo waaga kaa cararaya oo ku cidla'aynaya caynkaasna anigaa arkay cara ayaa sheega wax aanataynkiioo ka fudud caarada iyo baalka culaysna loogu go'ay oo nafluhu caajis ka ahaaday caynkaasna anigaa arkay cara ayaa sheegay shantaa qodob jawaabihii uu gooni ka bixiyey waxay ahaayeen annagaan cidhaabli-i ku kicin cuduf la'aaneedee cod xidhaala oo wada cajaba aynan ka hikaadso wax caddoo madow saw indhaha ina carrow maaha waxaa dunida caadil u ah oon xidi khilaafaynin oo caasiga iyo caabudkuba wada cisaynaayo aan calalna oogada ka qabin waa cajab ilaahi cunno weeye oo waa aqaan caynka ay tahay caladhoonku waa waxaad kurtiin calalinaysaane maxaad iga cimrayn sa anaa kaa cidhaab badan wax calaa ka dheer baa jiraan cidi ka gaabnayna cidibdiibsi kuma gaari karo cududaheennaasi aqla nimaan lahayn haatan waa la cajabayaaye maadaan casaabada gudmada ceelasha u qaadin wuxuu u jeedaa waddada ama jidka awadii waxaan kaa tegayn cadowna kaa eegin oo waaga kaa cararaya oo ku cidla'aynaya aqli nimaan lahayn haatan waa la cajabayaaye cudaarkiiyo xidkaa kale miyuu calagu noo sheegi wax aanataynkiiyo ka fudud caaradiiyo baalka culaysna loogu go'ay oo nafluhu caajis ka ahaaday caqli nimaan lahayn haatan waa la cajabayaaye cancamada nafta iyo waa dembiga laysku caajimaye nin cadaab ka baqayaa ma falo camalka qaarkiisa cawdiyo bille eebbamaa laga cabsoonaado dhegaystayaal waxaa maanta intaa noogu idil barnaamijkeennii fanka iyo suugaanta oo aanu ku soo qaadnay halxidhaaluhu kolka uu qaybaha maansada middood noqdo waa inoo toddobaadka dambe hadduu eebba idmo